الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عن كسوجنا كتابك مقدمة في أصول التفسير عن سوء قارني في قرارة صدن يافراد قول كشيخ أويري وقولهم قول السلف في سلف كقول كودا يرهدان وقولهم قول المفسرين وادي كرتا وقولهم قول السلف في سلف كقول كودا يرهدان نزلت ويسودكتي هذه الآية آيضان في كذا شيء قاسي كسودكتي يراد وحلولة جيدا به قول كاس تارة مرمر أنه arrinka la sheegay oo arrinta la sheegay sababu nusuuli soo degidda sabab inuu ahaa wayuraadu waa loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmarna ana daalika arrinka la sheegay daakhilun inuu soo gelayo fil aayati aayadda macnaheeda wain lam yakun yuusanba noqon asababa sababka kamaa taquulu sidaad u tidhaahdo cuniya waxaa loola jeedaa bi haadihi aayati aayaddan kadaa sidaas waxa weeyaan istilaaxaadka mufasiriinta fahamka la fahmaa qur-aanka iyo tafsiirka fahamkiisa qaybta ugu weyn weeye wuxuu ku leeyahay markaad aragto salafka oo kule nazalat haadihi alaayatu fii kada maxaa loola jeedaa laba macnaa mid loola jeedaa ku in loola jeedo sabab nusuul mubaashir ah sabab nusuul mubaashira macnaheeda waxa weeye arrin ayaa taagneed arrintaas ilaahay isagoo marka cilaajinaya ama daweynaya ayuu ilaahay aayad soo dejiyo waa sabab nusuul mubaashira markaas arrinaad dhacday arrintaasaa marka waxa weeyaan waxaa loo baahday in xukun sharciga loo helo arrintaas xukunkii sharciga loo baahnaa aa ilaahay aayad soo dejiyey arrintii ka hadlayda sabab nusuul mubaashira sidaasaa la yidhaha marka in sidaas loola jeedaa waa dhici karta mar marna waxaa loola jeedaa loolama jeedo sabab nusuul aayadda arrintaanoo taagan aa aayaddu soo degtoo ka jawaabtay maba loola jeedo ee waxaa loola jeedaa macnahan aayaddu soo gelayaa oo aayadda macnaheedu ka mid yihi labadaas macnaa mid loola jeeda marka sida uu iniin dhigayo sharxa maxamed saalex uthaymiinba alfaadda laga cabiro sabab nusuulka waxa weeyaan waa saddex sabab nusuulka waxa weeyaan alfaadda laga cabiraa waa saddex saddexaa ugu badan in la yidhaahdo sababu nusuuli haadihi alaayati kada wa kada aayaddan sababu nusuulkeedu waa saas qof salafka ahaa yidhi mufasiriintii mid ka mid ahaa yidhi taas waa sariix ay ku tahay wax kalena ma aqbali karto macnaheeda waxa weeye arrintan oo taagan oo la sugayo dawo iyo xal a aayaddan alla soo dejiyo wey macno kalena ma aqbasho kaliya waxaad fiirinaysa sanadku ma ansaxay masma ansixin waa xadiid oo waxa weya marfuucay ku xugun tahay kaliya waxaad fiirinaysaa waxa weeyaan ma ansaxay sanadku mase ma ansixin hadduu ansaxay waa khalaas xadiis marfuuca hadduusan ansixin waa xadiis daciifa laakiin macno kale ma aqbasho marba haddii la yidhi sababu nusuuli haadihi alaaya aayaddan sababu nusuulkeedu waa saasaa lagu yidhi macnaheeda waxa weyaan arrintaanoo taagan oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala xukunkiisa la sugaya aayaddu soo degto ilahay ku xukmiy wax kale ma taas waa mid tacbiirka labaad in la yidhaahdo in la yidhaahdo waqaca kada wa kada fanaزlat hadihi aaya saas iyo saasa inta dhacday a aayaddan soo degtay ama waxaa la yidhi xasala kada wa kada faanzla allahu taaala faanzla allahu hadihi اlaaya labadaas waa isku macno in la yidhaahdo xasalat kada wa kada saasaa dhacday faanzla allah fabisababi wuquuci dalika arrintaas dhacday sababteed maadaa sababiya fiida ayaa sababiya arrinta dhacday sababteed ayaa naزlat haadihi aayad aayaddu usoo degtay amase anzl allahu alla soo dejiye labadaba taas haddii la yidhaahdo sababu nusuul mubaashira weeye sida daahirka ah macnaha sida daahirkaa tii horena waxaan idhi sariix weeyaan tanaxaaniri sida daahirka iiri tii hore macnaha wax kale ma aqbali kartin ilaa sabnusul wey tanna boqolkii siddeetan iyo shan ama boqolkii sagaashan waa sabnusul daahir sabnusul wey waxaa laakiin dhici kartaa boqolkiiba toban inaysan noqon sabnusul waa dhici kartaa iiri labaduba labadaas wey waxa weeye sida daahirka macnaha qaalibka oo ay u badan tahay mar haddii la yidhaahdo waqaca kada wa kada fanazlat hadihi اlaaya amase faanzla lahu hadihi اlaaya markaa sida daahirka ah waa sabanusuul ayadana keliya sanadka un baad fiirin ayadana maxaa soo haray naزlat hadihi اlaayatu fi kada wa kada taasaa soo hartay aayadaanu sidaasay ku soo degtay aa lagu yidhi naزlat hadihi اlaayatu kada wa kada naزlat hadihi اlaayatu fi kada wa kada kelmadaas marka la sida shiiku kuu sheegay sabab waa mujmal macnaha waa u sinan tahay waxa sabab nusuul inay tahayna waa dhici kartaa inaysan ahayna waa dhici kartaa midna uma badna marka miaal miaallaan ka bixinaynaa miaallo ayaan ka bixinaynaa maalan abi dar alkifaari saxaabiga jaliilkaah la idhaahdo ee dhintay hijriyadu markay soddon iyo labada aheed abi dar alkifaari wuxuu yidhi nazla haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim aayaddaas waxay ku soo degtay fii sittatin min qurayshin lix nin oo quraysh ka mid ay kusoo degtay fiiri nazalat fii wey soo maa waa tii oo labada dhinacda aqbali kartay nazalat way soo degtay wi haadaani khasmaani ikhtasamuu haadaani labadan kooxood khasmaani waa laba iska soo horjeeda oo ikhtasamuu ku doodeen fii rabbihim labadaan aayaddaas waxay ku soo degtay yuu yidhi fii sittatin min quraysh lix quraysh ka mid ah caliyu bnu abi aalib wa xamsati bnu cabdilmualib wa cubaydat ibnu alxaarif wa shaybatu ibnu rabiica wa cutbatu ibnu rabiica wa weliid ibnu cutba lixdaasay kusoo degtay oo lix muslim iyo waxa wey saddex muslim iyo saddex gaal kale ah saddex muslim iyo saddex gaal kale ah maalintii beder intaan dagaalku bilaaban carabta badanaaba dagaalka waxay ku bilaabi jireen waxa la yidhaha mubaarasa mubaarasa isku soo bixid isku soo bixid marka markii labadii ciidan iska hor yimaadeen labadii fariiq fariiqii mu'miniinta fariiqii kufaarta ayay saddex nin horay u soo saareen quraysh saddex nin ay soo saareen waxa weeyaan shayba ibnu rabiica iyo cutba ibnu rabiica iyo weliid ibnu cutba ibnu rabiica ayay soo saareen ta soo bixeen waxay yidhahdeen saddex noo soo saara saddex nin oo ansaaraha soo booday oo yidhahdeen annagaa u diyaar waxay yidhahdeen alla yidha rag noo qalma waa tihiin waana laysyaqaanaa laakiin idinkaynu dooni mayno waxaan rabnaa wiilasha ilma adeerayaalkeena ee maka nooga soo tegey ee diinkuna kala geeyey oo wada dhalannay raggaasaan rabnaa maanta inaas barannay ayagu soo baxeen markaasaa nabigu taajiyey xamse istaag cali istaag haye saddexdoodaana istaageen oo nabiga qaraabadiisii saddexdoodu markay istaageen sida xadiiska saxiixa ah waan nagu soo laaba qisada matniga inoogu imaan doontaa kitaabkeeda waxa weeyaan xamsa wuxuu ku soo aaday cutba ibnu rabiica waa sida xadiiska saxiixa ku sugan yahay maaha sida mashhuurka sida mashhuurka matniga inoogu imaan doontaa cutbuu ku soo aaday ibnu rabiica xamsa waana dilo waa kala gooy xamsena waxba ma gaarin waa ka nabad galay calina wuxuu ku soo aaday shayba ibnu rabiica waana kala jaray waxna ma soo gaarin cubayda ibnu alxaaris wuxuu ku soo aaday weliid ibnu cutba laba nabaray isdhaafsadeen laba seefood oo mid walbaa la dhacayo isjelciyeen laakiin haddee ubayd cubayda waxaa u nool labadiisii saaxiib labadii anta soo boodeen oo ka soo taqalluseen labadii kale ay cadowgiina israaciyeen saaxiibkoodiina qaateen saasaa mubaarasadii ku dhammaatay saddexdii gaaloo laga taqallusay soo ma jeedin marka durbaba cadowgii waa niyad jabayba saasuu waa ku niyad jabsan yihi kadibna waxa weeyaan lixdan iyo toddoba gaal aa laga gowracay marka aayaddaas sidaasay ku soo degtay yidhi weliba waa ku dhaartay oo wuxuu yidhi riwaayad kaleeto wuxuu yidhi waxa weeyaan abidar waa ku dhaartay uu yidhi ninka la ihahdo qays ibnu cibaad waa ku dhaarto waxaan ku dhaaran ah uu yidhi waxa weyaan aayaddaas wax kale inaysan kusoo degin ee saddexdaasay kusoo degtay waxa weeyaan saddexdaas ayay kusoo degtay cali bnu abi aalibna sidoo kale u yidhi wuxuu yidhi naزlat hadihi اlaayatu fiina annagay nagu soo degtay annaga midkaas horeeto bukhaariyaa warina calina wuxuu yidhi annagay nagu soo degtay uu yidhi ayadana muslimaa warina marka waa waxaan rabaa bukhaari ayadana warina labadaba waa calina waxa weeye annagay nagu soo degtay u saddex lixdeenaas waxa weeye ninka la idhaahdo abidarna wuxuu yidhi waxay ku soo degtay lixdooda marka macnaheeda waxa weeye arrintaasu markay dhacday ee ilaahay aayaddan soo deji waa sabab nusuul mubaashara lafdiguna naslad hadi aayatu fii kada wey waxaa dhacda mararka gabal in la arko in la idhaahdo naslad haadihi aayatu fii kada loolamana jeedo arrintaanoo taagana aayaddu soo degtay ma loola jeeda ama arrintaanaa dhacda inkaas aayaddu soo degtay ee waxaa loola jeedaa arrintaanu waxay soo gudagelayda aayadda macnaheeda saasaa loola jeeda hadda laban taas miaalkeedu waa tii hore waa ka baxno ah ayadoo laleeyahay naslad haadihi aayatu fii kada loolana jeedo sabab nusuul mubaashira tii hore saas ahayd laakiin hadda waa inaan miaalina haddana waxa weeyaan ayadoo la yidhi naslad haadihi aayatu fii kada sabab nusuulna aan loola jeedin ee loola jeedo macnahaanu aayadda macnaheedu soo gelaho ka midi waxaan ku miaal usoo qaadayna caaisha bint abibakr sidiiqa radia allahu canhaa caaisha waxay tidhi maa uraa haadihi aaya u malay maayo aayaddan naslad inay ku soo degtay ilaa fi lmuadiniina muadin wax aan ahayn aayaddan inay kusoo degtay u malay maayo waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan yaa ka wanaag badan xagga hadal ahaan qofka ilaahay dadka ugu yeeraa camal saalixana sameeyey wa qaala inanii min almuslimiin muadiniintaay kusoo degtay ulama jeedo muadinaa joogay markaasa aayaddu soo degtay iyadoo ka hadlayda sababtoo ah aayaddu waa maki aayaddaanu waa aaya makiya suuratulfusiladay ku jirtaa aadaanna goormaa la jideeyey waxaa lagu jideeyey madiine markii la yimid aayadda soo degiddeedaba ka horreeyeyba aadaankaaba dambeeyey muadiniin waxaa la helay markii madiine la tagay soo ma jeedid marka maxaad ku daweyne markaasoo kale hadaadan aqoonin istilaaxan waad wareera waxaa leedahay xuu aha sabab nusuulka iyo aayadda soo degiddeeda aayaddu horaydo ilaa sabab nusuul waxaa la idhahdaa sababku waa inuu hor maro kadib aayaddu soo degto saasaa la sabab nusuul haddana fiiri aayaddiia soo degto maka iyadoo la joogo adinna goormuu dhacay madiine markii la tegey marka waxaaba dambeeya mana sababka iyo iyo musababkan ayaa hormara sababka marka loolama jeedo arrintaanoo taagan ayaa aayaddu soo degtay loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa waa aayadda macnaheeday soo gelaa qofka mu'adinkaa waxa weeye aayaddan waa soo gelaa xayl wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay dadka ugu yeeraya oo rugnigii ugu weynaa bacda tawxiid dadka ugu yeeraya marka waa sidaa tanna waxa weeyaan ayadana waa xadiis waa waxa weeyaan caaisha bint abi bakr sidiiq aharkeedaas waxa weyan ibn abi shayba ayaa musanif musanafka ku wareeyey marka labada macnaba waa ku timaadaa haddii la yidhaahdo nazalat haadihi alaayatu fii kada labada macnaba waa ku timaadaa in loola jeedo sabab nusuul mubaashara arrintaanaa dhacday markaasaa ilahay aayadda soo dejiyey waxaana ku miisaalinay labada xadiisoo bukhaari oo ah ninka la abidar alkifaari iyo cali bn abi aalib oo yidhaahdeen haadaani khasmaan iqtasamuu waxay ku soo degtay lixdan quraysheed waxaa dhici karta naslad haadihi aayata fii kada in loola jeedo aayadda macneheeda ka mid ee aan macnuhu ahayn arrintaanoo taagana aayad soo degtay taasna waxaan ku miisaalinay qowlka caaisha ee musanaf cabdirasaaq wey ibn abi cafwan musanaf ibn abi shaybaan rabaa marka labadaas macno ay aqbali kartaa sabab nusuulkana waa sheegno saddexdaasa loo qaybiya midna waa sariix midna waa daahir kanuna waa mujmal labada macnoba waa aqbali karaa wa qowluhum uu yidhi shiiqa waxa weeyaan selafka qowlkooda ay yidhaahdaan nasalad way soo degtay haadihi alaayatu aayaddan fii kada arrintaasay ku soo degtay yuraadu waxaa loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmar annahu arrinkaasu sababnusuuli sabab nusuul inuu ahaa oo sabab nusuul mubaashira uu yahay arrintaasoo taagan aayaddu inay kusoo degtoo daweyday taas waa wa yuraadu waxaa kaloo loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmar anna daalika arrinkaasu daakhilun fi laayati aayadda macnaheedu soo galaa aayadda macnaheedu ka mid yahay loolama jeeda arrintaanu taagana aayaddu soo degto labadaas macnaba waa dhici karta wain lam yakun yuusanba noqon arrinkaanu asababa sabab sabab ma ahan oo yuusan noqon sabab hadduu rabo laakiin aayadda macnaheedu soo galaa saas in loola jeeda wain lam yakun yuusanba noqon asababa sabab kamaa taquulu sidaad u leedaha oo kale cuniya bi haadihi laayati aayaddan macnaheeda waxaa loola jeedaa kada saasay la mid nasalad haadihi aayatu fii kada marmaray waxay la mid tahay cuniya haadihi aayatu fii kada aayaddan macnahaasaa loola jeedaa saasay la mid tahay oo aayaddii un macnihidii lagu fasiraya macno ka mida waqad tanaasaca alculamaau culimmadu waxay ku doodeen fii qowli saaxibi saxaabiga qowlkiisa oo uu yidhaahdo nazalad way soo degtay haadihi aayatu aayaddan fii kada arrinkaasay ku soo degtay hal yajri ma wuxuu marayaa qowlkaasu majra almusnadi xadiis marfuuca makaanu maridiis kamaa yadkuru sida uu u sheego asababa sababka alladii sababka unsilad aayadda la soo dejiyey liajlihi asaga daraaddiis ow amase yajri qowlkaas wuxuu marayaa majra tafsiiri tafsiir makaanu maridiis tafsiirkaasoo minhu saxaabiga xaggiisa ka ahaaday alladii tafsiirkaasoo laysa bimusnadin aan musnad ahayn halkaana masle muhiimo kalu keen hadda waxaan soo ogaanay haddii la yidhahdo nazlat haadihi alaayatu fii kada inay laba macno mid ay aqbasho laba macno inay aqbashaan soo ogaan hadda wuxuu ku leeyahay waa yahay saxaabi markuu yidhaahdo nazalat haadihi alaayatu fii kada maxadiis marfuucaha mase waa tafsiir isagu iska leeyahay halkaa la marsiina hal maado aan ka hormarayna marka waa in la ogaado hal maado sababu nuzuulka sida cilmulmustalaxa muqararka ku ah ana asbaaba nuzuul lahaa xukmu lmarfuuc sabab nusuulka mubaasharka ah xadiis marfuuca xukunkiisu leey taas waa inaad ogaato sabab nusuulka hadii la yidhahdo sababu nusuuli haadihi aayati kada wa kada ayaa nin saxaabiyu yidhi macnaheeda waa xadiis marfuuca ilaa nabigii waktigii qur-aankaan wuxuu soo degay waktigii nabiga marka waktigii nabiga loo tiiriy marka waa xadiis marfuuca sida musطalaxulxadiidka muqararka ku ah kutubaha muqararka waxa weya aaday saas uga caddaysa dalcatu anwaarka o kale tafsiiru صaxaabiyi lahu tacalluqu bisababi rafci lahu muxaqaqu waxa weeya sabab nuzuulka waxa weeyaan waaa sabab sabab waxaan rabaa tafsiiru صaxaabiga waxa weya tacalluqu hadduu ku leeyahay sabab nusuul wuxuu iska leeyahay waa oo loo xaqiijiyey xukmu marfuuc du sabab nusuulka uu saxaabigu yidhahdo sababu nuzuuli haadihi aayati kada amase tii kaleeto daahirka aheedoo ah waxa weeyaan xasalad kada wa kada faanzala lahu hadihi alaaya mar haddii sabab nusuul uu yahay lahu xukmu marfuuc xadiis marfuuca ku xugunya taas horta marka hore ogow waxa markaan ogaano in sabab nusuulku xadiis marfuuca ku xugu yahay oo xukmu rafci uu leeyahay ayaan marka khilaafkan kala garan karnaa wuxuu ku yidhi culummadii marka waxay isku khilaafeen saxaabi hadduu yidhaahdo naزlat haadihi اlaayatu fii kada wa kada aayaddaanu saasay ku soo degtay uu yidhi ma dhihin sababu nusuuli hadihi اlaaya kuma uusan dhihin mana ku dhihin xasala kada wa kada faanzla اllahu hadihi اlaaya kuma dhihin labadaas ila labadaas iyaga waa soo ogaanay ee wuxuu ku yidhi naزlat hadihi اlaayatu fii kada wa kada ma xadiis marfuucaha mase waa tafsiir saxaabi maxaa la leeyihi taas jawaabteeda qofkii tii hore fahmay waa fahma culumadu waa isku khilaafeen bukhaari isagu wuxu yidhi waa xadiis marfuuca halkaasuu ka baxay bukhaari wuxuu yidhi xadiis marfuuca weeye mar kastoo saxaabigu yidhahdo nasalat hadihi alaayatu fii kada wa kada a'immadii kaleto ahlulxadiidkuna waa ku khilaafeen waxay yidhahdeen ma ahan xadiis marfuuca waa tafsiir saxaabi saasay iskugu khilaafeen matnigay noogu iman khilaafkaas laakiin qowlka sawaabkaa waa maxay qowlka sawaabkaa waxa weeye haddeer sow sooma oon so sooma aanaan ogaanin nazalat haadihi alaayatu fii kada wa kada inay labadaba noqon karto inay noqon karto sabab nusuul mubaashara iyo inay noqon karto aayadda macnaheeday ka mid taha arrintaan sow sooma aanaan ogaanin khalaas haddii inta la tatabuco waa la raacraaca marka markuu saxaabigaana yidhahda nazalat haadihi alaayatu fii kada wa kada waa la fiirinaa waa riwaayooyinkaa la fiirinaa hadday u caddaato inuu ula jeedo aayad arrintaanoo taagana aayaddu soo degtay lahu xukmu marfuuc haddii markii la fiiriyo qaraa-inta iyo saabiqa iyo laaxiqa la fiiriyo ay arrintu caddaato inuu ula jeedo aayadda macnaheeda arrintaanu ka midta ee uusan ula jeedin arrintaanoo taagana aayaddu soo degtayna laysa lahu xukmu marfuuc markaasna waa qowl waa tafsiir saxaabi yusiib wa yukhdi hadduu rabana waa siba haduu rabana waa kuga fa khalaas marka taas unbaad ku dawey lagu kala rajaxa waxaad leedahay maadaama laba macno ay aqbali karto haddii marka la fiiriyo adilada la raacraaco ay caddaato inuu yahay waxa weya sababnusuul lahu xukmu marfuuc xukmun marfuuc wey waana mar dhici karto inuu gafaa markaas ila xadiis marfuuc xukunkiis weeyaa lagu yidhi haddii marka macnaha la raacraaco ay caddaato inuu la jeedo tafsiir aayadda macanideeday ka mid tahayna waa qowl saxaabi markaas xadiis marfuuca maaha waa qowl saxaabi ku fasiray aayadda mumkin inuu asiibo waa sida u badan inuu ku gafaana waa dhici karta ilaa mujtahidiintu un labadaas unbay u dhexeeyaan marka taasna jawaabkeeda dawadah waa midkaas waqad tanaasaca alculamaau culammadu waxay ku doodeen fii qowli saaxibi saxaabiga qowlkiisa saxaabi hadduu yidhaahdo nasalat haadihi alaayatu aayadan waxay ku soo degtay fii kada wa kada saas fii kada wey hal kada wey hal yajrii qowlkaasu ma wuxuu marayaa majra lmusnadi xadiis marfuuca oo nabiga loo tiriyey makaanu maridiis oo ma xukmu rafci miyuu leeyay kamaa yadkuru sida marka uu sheegoo kale saxaabigu asababa sabab alladii sababkii unilad la soo dejiyey unilad aayadda la soo dejiyey liajlihi sababka daraaddeed sida kaasoo kale miyuu xukmu rafci leeyay ilaa kaas asaga xukmu rafciyuu leeyahy xukmu rafciyu kaasuu leeyahy laba siiquuna leeyahy waa nagi sheegnay siiqo sariixa iyo siiqo daahira uu leeyahy sabab nusuul waana sheegnay labadii siiqada siiqada ah sababa nusuuli hada aayati kada iyo waqaca kada wa kada ama xasala kada wa kada fanazlat hadihi alaaya ama faanzala lahu hadihi alaaya o yajri mase wuxuu qowlkaasu marayaa majra tafsiiri tafsiir makaan maridiis tafsiirkaasoo minhu saxaabiga xaggiisa ka ahaaday alladii tafsiirkaasoo laysa aan ahayn bimusnadin nabiga loo tiriyey oo waa qowl saxaabi labadaasa isku khilaafeen falbukhaariyu imaam albukhaari yudkhiluhu qowlkaas wuxuu geliyaa fi lmusnadi xadiiska musnadka saasuu asagu ka yeela marba haddii saxaabi yidhaahdo wadadaasuu bukhaari marsiiya wa ayruhu ayru bukhaariyi bukhaari ayrkiis oo ahluxadiidkiiya waxa weeyaan laa yudkhiluhu qowlkaas ma geliyo fi musnadi musnadka ma geliyo musnadka qowl saxaabiga ka dhigaa wa akaru lmasaaniidi laakiin musnadyaalka kuwa ugu badan calaa hada istilaax istilaaxaanay ku sugan yihiin oo ah inaan la gelin nasalat hadihi alaayatu fii kada inaan xadiis marfuuca laga dhigin oon ugun xukmu rafci aan la siin sidaasay u badan yihiin kutubaha masaaniidda ka musnadi axmed sida musnadka axmed oo kale iyo waqayri kayrkiisba haye arintii kale ku mar kale kuugu cadayna oo ahayd haddii sababu nusuul cad la sheego oo la yidhaahdo sababu nusuuli hadihi alaayati kada wa kada ama kii kale siiqadii kaleo la sheego ahayd waqaca kada wa kada ama xasala kada wa kada saasaa dhacday faanzala allahu hadihi alaaya amase fanazalat hadihi alaaya taas ayada waa sabab nusuul sariixa soo maaha taas waa isku waafaqsanyin xukmu rafcin la siiyo raba inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi bikhilaafi ma wadalika arrinkaas soo qadaro bkhilaafi ma shay ayuu khilaafsan yahay idaa dakara saxaabigu hadduu sheego sababan sabab sababkaasoo nasalad ay soo degtay aayaddu caqibahu gadaalkiisa hadduu saxaabigu sheego waxa weya sabab oo u yidhi arrintaasaa dhacday fanasalat hadihi alaaya uu yidhi ama wuxuu yidhi arrintaasaa dhacday faanzala lahu hadihi alaaya uu yidhi sababunta sheegayuu sheegay gadaalkiisa caqibahu weeye amase caqiibahu labadu waa ku banaanta caqiiba iyo caqiba gadaalka wey waxaana badan luqada carabiga isticmaalka caqiba laakiin labadooda laba macno sax fa inahum muxadiiinta kullahum dhammaantood yudkhiluuna way geliyaan mila haadaakaasoo kale fi lmusnadiya geliyaan dhammaan muxadiiintu taas waa isla ogoliy muxadiiintao dhan mar haddii la yidhaahdo saas iyo saasaa dhacday fanasalat hadihi alaaya amase faanzala lahu hadihi alaaya arrinaa la sheegay markii la sheegaa la yidhi gadaalkeeda aayaddu soo degto ama waxaaba la yidhi sidii kasii caddeed oo ahayd sababu nusuuli hadihi alaayati kada wa kada markaas sababu nusuulka noocaasa muxadisiintao dhan way isla ogol yihiin xadiiska musnadka ayaa lagu daraya wa idaa curifa haada kaas haddii la garto fa qowluhum salafka qowlkooda ay yidhaahdaan amase saxaabada qowlkooda nazalad way soo degtay fii kada sidaasay aayadaanu ku soo degtay laa yunaafii ma anfinayo kama hor imaanayo qowlal aakari kan kale qowlkiisa uu yidhaahdo nasalat fii kada sidaasay ku soo degtay haddii saxaabi yidhaahdo nasalat hadihi alaayatu fii kada wa kada markaasaa saxaabi ka yidhi yidhi nasalat hadihi alaayatu fii kada wa kada waana laba macno isk aan islahayn laba macno aan islahayn wey mid wuxuu yidhi hebel hebelay ku soo degtay arrintaas midna wuxuu yidhi hebel hebelay ku soo degtay khalaas marka iska hor imaamaya maxaa yeele waxaad ogaatee nasalat hadihi alaayatu fii kada wa kada laba shayba inay noqon karto arrintaana sabab u aheyd aayadda iyo inay noqon karto arrintaana aayadda macnaheeda ka midta marka waxaa dhici karta labada arrimood ay sheegayaan waxaa dhici karta waxa weya labada arrimoodba inay sabab aayadda u ahaayeen ilaa laba sababood aayaddu waa yeelan karta waanu arki doonaa o waxaa kaloo dhici karta labadooda midna inuusan sabab ahayn mid walba ula jeedo macnaha aayadday ka midta oo labadooba macnaha aayadda ka mid noqdaan waxaa kaloo dhici karta mid inay sabab tahay midna aayadda macnaheeda soo gelaydo intubaa dhici karta marka iska hor imaamaya wax iska hor imaasho ma jira man aayadda labada macnaba waa ka hadlaysaa markaas intuba waa aqbali kartaa arin midaa sabab nusuule midna aayadda macnaheeday soo geli ama labadaba aayadda macnaheeday soo galeen midna sabab nusuul maaha intu waa dhici karta marka iska hor imaamayaan wax culays ha ku arag dad aragto laba sax laba qowlo iskhilaafsan midna leeyahay aayaddu sidaanay kusoo degtay midna sidaanay kusoo degtay maxaa yidhi sidaan nasalad hadi aayatu fii kada anba sabab nusuul ku caddayn soo maa khalaas marka wuxuu ku yidhi wa idaa curifa haada macnahaas hore haddii la garto waxaa marka fududaana fa qowlu axadihim selafka mid ka mid a hadalka uu yidhaahdo nasalad way soo degtay fii kada shaygaasay kusoo degtay laa yunaafii qowlkaasu diidi maayo qowlalaakari mid kaloo saxaabi kale ama taabici kala qowlkiisa oo uu yidhahdo nasalad waa soo degtay fii kada waa goorma markaysan isdiidayn idaa kaana lafdu lafdigu hadduu yahay yatanaawaluhum aan labada macnaba mid gaaray aayadda macnaheedu hadduu macnahaana tusayo macnahaana tusayo iskama hor imaan maxaa yeele macnaha waxa wey macnahaanu aayaddu soo gelaya macnahaanu aayaddu soo gelaya ilaa aayaddu hal macno ma laha soo macnaheedu waa badan yahay macno weynay sheegeen macnahaasay kawna ka mid yahay kawna waa ka mid wey ayadoo la yidhi iyadoo la yidhi ka dhigan idaa kaana lafdu lafdiga aayaddu hadduu yahay yatanaawaluhumaa labada arrimoodba mid oo gaaraya oo macnaha ku dhacaya ma iska hor imaanayaan kamaa dakarnaahu sidaan ku soo sheegnay fi tafsiiri bilmithaal daalig markaan fasiraynay qofkii waxa weeye waajib ka tagoo dhan soo ma ahayn kii salaada dib uga dhigay kii sakadii waxa weyn dayacay kii ribadii cunay mid walbaa waa ku fasira kulli waa soo wada gelaya marka tanuna tii unbay la mid tahay tii oo kale la mid tahay waidaa dukira waidaa dakara hadduu sheego axaduhum selafka mid ka mida laha aayadda sababan u sheegay sababuuba sheegay marka oo wuxuu yidhi sababu nuzuuli hadi aayati kada wa kada ama tii kalu isticmaalay siiqadii kalo iyaduna daahirka aheed oo wuxuu yidhi xasala kada wa kada fanzla allahu hadihi اaaya ama fanazlat hadihi اlaaya markaasaa mid kalena sabab keena tan maxaa lagu samayna labadiiba waxay ku cad tusayaan inay arrintaanoo taagan aayadda soo degto waana laba arrimoodoo kala duwan ka waran laba arrimoodoo kala duwan waana sab tii tusayday sabnusuulka siiqadii tusayday oo aheed waqaca kada wa kada fanazlat hadihi اlaaya amase faanzla lahu hadihi اlaaya waana laba arrimood maxaa la samayn wuxuu ku yidhi waidaa dakara hadduu sheego axaduhum mid ka mida lahaa aayadda hadduu u sheego sababan sabab sababkaasoo nasalad aayaddu soo degtay liajlihi isaga daraaddiis wadakara alaakharu midka kalena uu sheego sababan sabab uu sheego laba qaadaa lagu kulminaa hukuyi laba qaad ayaa lagu kulmi karaa faqad yumkinu waxaa suurtagala sidquhuma labaduba inay run sheegayaana suurtagala oo see ku dhici kartaa waa tana laba qaadaa lagu jamcinaa bian takuuna waa inay aayaddu tahay nasalad mid soo degtay caqiba tilka alasbaab sababaha ay sheegeen oo dhan gadaalkooda oo labada sababood ayadoo taagan a aayaddu soo degtay taasoo kale waa inaan maalan waa inaan miaalina marka miaalka xoogaa lagu garan karaa labada sababoodoo taagan aayaddu soo degto waa dhici kartaa wax dhiba male labada sababood oo taagan aayaddu inay soo degto waa dhici kartaa oo maalan waxaa ka mid ah markii jaabir ibn cabdillahi wuxuu yidhi markii madiine la tegey a yahuuddu waxay tidhi idaa jaamacahaa min waraa'ihaa ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo oo uu gadaal ka maro ay yidhaahdeen meesha uga galmoona waa meesha sharciga ahayd waa meesha carruurku ka dhalanayay laakiin gadaaluu ka maray jaa alwaladu axwala caruurku weershuu noqoha yidhahde caruurku weershuu noqonaa saas yidhahdeen hal la ogaado anagu dad ahlu kitaabo diin yaqaanaa nahay ay leeyihin fanazalad fiiri fanazalad soo soo mas-uul kuma cadda saasaa dhacday fanazalad fadu waa sababiya fadaa sababiya fanazlat waxaa soo degtay beenaalayaal weeye nisaaukum haweenkiinu xarun beer ayay lakum idin yihiin waa beertiina haweenkiina fatu u taga xarakum beertiina annaa shitum si alla sidaad rabtaan idink ayagoo idinka sii jeeda ayagoo idinku soo jeeda ayagoo jeega u jiifa saddexdaas saad rabtaan halkaas aydi beenaalayaal weeye weershanimadu saas kuma timaado khalaas ayadaas marka waa caddahay sabab mas-uulkeedu wuxuu ahaa hadalka yahuudda oo ah waxa weeye ninkii xaaskiisa u galmooda iyadoo ka sii jeeda waxa weeye cunug weershu noqo hadalkaasaa lagu burinaayey sabnusul cad weeye xadiidkana saxiixulbukhaariga uu ku yaalla saxiixulbukhaariga uu ku yaalla abu daawuudka waxaa ku yaalla cabdullaahi ibni cabbaas inuu yidhi arrin kale inuu sheegay wuxuu yidhi qabiiladan ansaarta ah qabiiladan ansaarta ah ansaar aws iyo khasraj asal la dhihi jira soo ma ahan ayagu dad sanad caabuday ahaayeenoo diin ma haysan laakiin waxay la deganaayeen nimankan yahuudda ah oo ayagu diin sheeganayo le tawraada naqan kuwaasay la deganaayeen kuwaas ayay la deganaayeen marka waxay aaminsanaayeen maadaama ay sanab caabudayaal yihiin nimankan yahuuddana dadkii taag ilaahay soo dejiyey sheeganaya yihiin inay ka aqoon roon yihiin oo ka fiican yihiin aaminsanaayeen to qofku waa is og yahay jaahilka in badan waxay islahaayeen idinka dad iska cawaamo ebelaad tihiin nimankan yahuudda waa idinka fiican waa dad diin haysta oo kitaab saas dartooda waa ku daya jireen ficilka yahuudda wax badan wixii diinba ah waxa weeyaan yahuuddaasi ku daya jireen darisay ahaayeen madiina isla deganaayeen wax alla wixii diina badanaaba waa ku daya jireen oo ayagay uga daya jireen marka ahlu kitaabkana waxaa ka mid ahaa nimanka yahuudada madiina deganaa islaamtoodao dhinac iyadoo u jiifta maana si kale uguma galmoo jir ha dhinac waa inay u jiiftaan ansaartiina waxay yidhahdeen mahda nimankaan ahlu diinaho ayagaa naga oqooge annagana si kale waa in la iska ilaaliyo khalaas sidaas siday u aheed quraysh laakiin dumarkooda siday rabaan ugu galmoo jireen mar haddii meesha uga galmoona uu yahay makaanka caruurku ka dhalanayo xalaashaha siday rabaan ay ugu galmoo jireen ayagoo ka sii jeeda ayagoo ku soo jeeda iyo ayagoo jeega u jiifa intaba saasay ahaayeen nin marka muhaajiroo quraysh ah aa wuxuu guursaday gabadh ansaar labadii qof marka isku dabeecad maan isku dhaqan maaha wuxuu damcan siduu rabo inuu ugu galmoodo markaas tiri raallilahow annaga anagoo dhinac u jiifna maan si kalena lakuguma yimaado haddaad saas diyaar u tahay marhaban haddii kala ordigata bal aduu ka tali ha ilaa waxa wey yahuuday a laga soo qaadayoo haddee waa dad culummo hore ku xidhan oo lunsan bis arrintii waa weynaatay nabigay gaartay ha arrintii ila waa diina moogta nabigay gaartay nabigu waxaa layidhi waxa weyn arrintaasaa dhacday fiiri fabalaqa dalika rasuul allahi sala allahu alay wasalam arrintii rasuulkay gaartay faanzla allahu fiiri fanzl اllahu ilahi wuxuu soo dejiyey nisaakum haweenkiinu xarun been ayay lakum idinka idin yihiin ee fatu u taga anaa shitum kayfa shitum sidaad rabtaan ay muqbilaatin wamudbiraatin wamustalqiyaatin idaa kaana yani idaa kaana mawdi mawdic alwalad idaa kaana almakaan mawdic alwalad waxa weeyaan aayaddaasaa soo degtay kayfa shitum saaad rabtaan aad ugu tegi kartaan bishardi makaanka looga golmoona inuu noqdo meesha caruurku ka dhalana khalaas haye ayadan sa mas-uul soo laba sal mas-uul kala duwan maaha markaasoo kale maxaa lagu jamcinaa waxaad leedahay wax dhibaataa ma leh waxaa dhici karta labada arrimoodba waa taagnaayeen yahuuddii sidaan lay tiri waa taagneed daway u baahneed gabadhan ansaariyadda iyo wiilkan muhaajirkana waa isguursadeen ayadana dhibkaana taagna labadii arrimoodoo taagan aa ilaahay hal mara soo dejiyey nisaaukum xarun lakum faatu xarsakum annaa shi'tum khalaas marka labada sababood a aayaddu saas u yeelanaya wax isdiidaaya male wax lagu kala rajaxo la yidhahda kan ayay aayadda ku soo degtay kan kuma soo deginna ma jiro sidaas weeyaan waxaa la mid ah qowlka ilaahay oo ilaah subxaana wa tacala al cimraan uu yidhi in aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymanihim amanan qaliila dadka ilaahay ballankiisa gadana ee dhaarta gadana lacag yar ku gadana ulaaika la khalaaqa lahum fi laakhira dadkaasu aakhira wax nasiiba kuma laha ilahay agtiisa wax nasiiba ilahay agtiisa kuma laha walaa yukallimuhum allahu ilaahayna qiyaama la hadlimaa walaa yanduru ilayhim ilaahay fiirimaa maalin yowma alqiyaama walaa yuzakiihim ilaahayna dahiri maaha u dembi dhaafi maa walahum cadaabun aliim dadka beenta ku dhaarta ee dadka islaamiyeed xaqooda saas u inkira xaqaa lagu leeyahay melihi laygumale uu leeyahy kitaabkan iiga mar maf markaasuu iska qaadana uu leeyahay mid kitaab dhinaciis cusleeyaanba mari jira macangeliskaana uu leeyahy kitaab yar inta loo keeno waa mujrim oo waxa weeyaan marka qofka noocaasa waa inuu diyaar u yahay oo ogaado waxa weeyaan ilaahay maalinka la hortago inuusan wax nasiiba ku lahayn ila cadaab maahan amase xaq isaga laguma lehay xaq islaamiyeed uusan lahayn inuu ku dooda anaa leh war melihid hor dhiga tag markaasuu le kitaaban ku maraa maf kaasuu ku qaadana saas aayaddan marka saas leh bukhaari wuxuu leeyahay cabdullahi mascuud wuxuu yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam macnaha bukhaari xadiis oo macnahaas uu sheega nabigaa yidhi qofka ku dhaarta dhaar uu been ku sheegayo si uu maal muslim ugu qaato laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan ilaahay maalinta qiyaamaha la kulma asagoo ilahay u caraysan yihi marka wuxuu leeyahay aayaddan ashca wuxuu yidhi aayaddaanu fiya wallaahi kaana daalika wallaahi aayaddaanu anay igu soo degay oo arrintaas anay aheed oo say aheed wuxuu yidhi kaana baynii wa bayna rajulin min alyahuudi aniga iyo nin yahuud ah a waxaa naga dhexeeyey ardun dhul fiiriya waxa weeyaan nin waxaa la weeyaan dadka soomaalida cadli xumadooda nin shiika a waxa weeyaan waxaa usoo wada dacwada laba nin oo muslima fiiri laba nin oo muslim markaasuu wuxuu yidhi war saas iyo saasaad xaq u kala leedi midaa marka shiiqii da'wey laftirkiisa wuxuu yidhi shiik war shiiqa mujrim waa oo waxaa dhaca mujrim ku yahay mid ahlulbidac ah oo iyo aniga ishaysana markaas wuxuu yidhi uu nafsimayo xukunkii fiiri waa muslim kale bay laa xawla walaa quwata illa ahlulbidacaad sheegtay yahuud iyo adugu haddaad timaadaan waa inla iseen xukunka yahuud iyo adiga haddaad soo dacweydaan cadaalad kitaabka alla waa ina ku kala saaro ee yahuud waaye yahuud yahu bax ma diinka yaga kuma taalo ma ku taalo diinka yaga yahuudaa te orod bax yahuudaan ahay hadduu inta soo istaago idhaangu yahuudaana ninkaana ishaysan hana la kala xugmiyo waxaa la leeyahaye dacwada dhege waa laga dhegaysaa waa laga dhegaysaa mid walba xaquu leeyaha loo xukmina ka hor adigu ahlubidcad ka hadlaydaabi marka wuxuu yidhi yahuud iyo anigaa isqabsanay dhul aan lahaayu ii diiday oo naga dhexeeyey nabigaan u tegayu sala allahu calayh wasalam faqaala lii rasuul lahi sala lahu alay slam dhulkeenaan sheeganay maftahay alaa ka bayinatu dhulkii asaga haya ninku haye markhaati ma haysataa albayinatu cala lmuddaci qofkiina waxaanan leeyahay markhaatiya loo dira dii kale qof walba dadkan diisuu sheegana haye markhaati ma haydaa saasaa nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam markaasaan idhi yidhi qultu laa rasuulka wax markhaatiya ma hayo wax markhaatiya ma hayo qaal fa qaala lilyahuudiya exli haye yahuud daaro amaba kugu leeya yahuud iguma laha haye kitaabka ilahay ka mar ir waa yahuudi ogow ka waran yahuud haddii maanta lagu dhaariyo ma yeeli lahayd hadaad muumin tahay waa inaad yeesha yahuud haddii lagu dhaariyo khalaas waa inaad yeesha bis qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi idan yaxlifu wayadhabu biala rasuul kale waa yahuud waa iska dhaaraan kaasu qaadaan rasuulka allo maxaan samaynaa faanzala allahu ilahay markaa soo dejiyey fiiri arrintaana dhacday faanzala allahu soomaha sa nusuul mubaashara markaasa ilaahay soo dejiyey iن الذiina yشhtaruuna bcahd الlahi وaymanihim amana qaliila ulaaئika la khlaqa lahum fi اaakhiraة aayadaasa ilahay soo deji hadduu qaato asagaa naar ku galaa wey soo maan ayada anheed xukunkii waxba lagama bedelin asagaa naar ku galaya ka leex yahuudku sidaas wey dad badan waxa weeyaan maanta fiiri haddaadan wax u xogmin maala xaqi asaga iskala qofkaan way soo dacwoodeen xaqi ninkaana ka haysta adiga markaati markhaati keenso ubaad leeda soo ma marka o war aa muka xaqaan iga qaba war ma ka qabtaa maya markhaati ma haysataa wey intaas wey dawad markhaati ma haysataa ma haysta hadduu yidhi maka dhaaraydaa wey khalaas war dhaarad ku leeda makuu dhaariya waa loo dhaariya saasuu xaqiisii ku waaya xaqiina ninkaana haysta soo ma ninkaas ma cadaalad wax ku xukmi mse dulmi cadaalad wax ku xukmi wa maca daalika xaqi ninkii qaatay soo mahan islaamiya cadligii marka dadku ma yaqaaniin haddaad maanta qofkii maxkamad taga haddaan hantidii asaga faraha laga saarin cadli ma jiro wax cadli la yidhaha ma jiraan cadli waxaa in adiga waxaaga lagu siiyo bis de taas ma taqaanin diin aadinaan fahmayn markaas diinku saas maaha waxa weeyaan diinku waxa weeye dariiqa xukunka in qof qaadigu maro bis maxaa yeelay maxaa qaadigu wax ku xukmiyaa ma qalbigu ogyi iyo qayrka muxuu asaga wax ku xukminaa daahirka bis daahirka sida muuqata inuusan ka leexleexanaa la raba markhaati ma haysataa keeno waa lagugu siin haddaad markhaati sax u yahy markhaati ma weyda war maka dhaaraydaa isaga alla waa ka cabsadid waa iska mara alaas qaadiga wax kaleeto korkiisa maaha kala taga wey ninkaas umaan ku dhegin mar dambe caadil maaha qaadigaanu aniga igama qaadin xaqi caadil waaye ee adaan xugun oqoon nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay waslam aniga ma ogi wa waxa weeye basharan aan banu aadan ah markaad iisoo xugun tagtaan oo dacwada dhegaysto xukunka waa kala xukmina waxaa dhici karta qof inaan uxukmiyo wuxuusan lahayn nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay waslam ma garata nabi maxamedaa saas yidhi ka war haddana waa kanaaba yahuudkii nabigu dhaaru leey soo ma jeedaan wax dhaaraa saasaa lagu kala baxa ha haysto xaqaas dur maxaa yeele shareecada waxa loo soo dejiyay daahirka in lagu kala baxo laakiin nabigu wuxuu yidhi qofka aan u xukmiyo aniga nebi maxamed xaquusan lahayn ha ogaado waa cad naaruhu qaatay xalaal u noqon maya nebi maxamed hadduu tago xaata oo nabigu u xukmiyo xalaal u noqon maya uu leey nabigu sala allahu alay wasalam sababtoo nabigu qeybka mi ogya ma oga ninkan waxa weya daahirkaasu dooduu dhegaysana soo ma marka aayaddan sidaasay kusoo degtay kaasu waa xadiis saxiixulbukhaari ku yaalla haddana xadiis kaleto bukhaariya dhegayso cabdullahi bn abi ofa wuxuu yidhi aayaddan macno kale iyaduna kusoo dego wuxuu yidhi ana rajulan aqaama silcan ninaa badeeca suuqa keenay suuqu keenay fa xalafa billahi ilaahiyuu ku dhaartay laqad ucdiya bihaa maa lam yucda wax aan laga soo siin in laga siiyo ku dhaarto wallah intaasaa laga sii uu leeyay muxuu rabaa muxuu rabaa liyuuqica fiiha rajulan min almuslimiina nin muslima inuu meesha ku dhaco oo u waxa weyn hanti yidha intaas hadii laga siiy hadee ninkii faaiduu raba wax u sax intaasuu raba bis fanazlat fiiri arrintaasaa dhacday fanazlat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahd illahi waaymaanihim amanan qaliila dadka ballanka ilahay iyo dhaaraha ku iibsanaya lacag yar ulaaika la khalaq lahum fi laakhira nasiib yar aakhira kuma leh dadka ku dhaaranaya badeecada eele wallaahi intaasaa layga siiyey ayadoon laga siin nasiib yar ilahay agtiisa kuma leh ee cadaab xumay leeyi iir ganacsada ismoodaan waa tuugo dadka ku dhaarana badeecada oo waxaysan ku fadhin leh maaha waa cadow meesha fadhiyo oo tuuga soo ma jeedi saasaana aayadda kusoo degtay ka waran laba macnoo kala duwan soo maaha haye hadda isnoo soo horjeedaan waxaa dhici karta labada arrimood aa taagneed yahuudkan iyo qofka ninkan muslimka wa is haysteen midkaanana suuqu ka dhaartay labadii arrimoodoo taagana hal mar aayad kusoo degtay khalaas wax iska soo horjeeda male marka iska soo horjeed ma jira adigu faham fiiri marka wuxuu ku yidhi waidaa waidaa dakara hadduu sheego axaduhum axadu salafi selafka mid ka mida lahaa lilaayati aayadda sababan sabab hadduu u sheego sababtaasoo nasalad ay ku soo degtay aayaddu liajlihi sababka dartiis siday yahuuddi yidhaahdeen weershi cunugu noqaa wadakara alaakharu kii kalena wuxuu sheegay sababan sababkoo aayaddu kusoo degtay sidii waxa weeyaan tii aheyd oo uu sheegay cabdullahi ibn cabaas oo aheyd waxa weeyaan ansaarta iyo inay kala dunaayeen iyo qurayshta dhaqankooda oo gabar ansaar ah iyo nin quraysha isguursadoo muhaajir ay arrinta kusoo degtay laba sababay kala sheegeen oo mubaashir ah oo mid walba ah arrintaanoo taagana aayaddu daweyda soo ma jeedid labadaas hadday kala sheegaan faqad yumkinu waxaa suurtagala sidquhumaa labaduba inay run tahay labaduba oo say run ku tahay bian takuuna aayaddu waa inay tahay nasalad mid soo degtay caqiba tilka lasbaabi sababahaasoo taagan oo labaduba taagan yihiin a aayaddu soo degtay labada sababood ayagoo taagan marka waxba isdiidi maayaan tii kalena waa sidoo kale ninkan muslimka iyo yahuudka isqabsado isdacweeyey isago waa uu ka dhaartay yahuudki taas waa taagneed ninkan kalena suuqu badeeco keenay beenuu ku dhaartay taasuna waa taagneed aayaddaa soo degtay oo labadiiba sheegtay marka iska hor imaad wax la idhaha ma jiro si kale loo jamciyuu sheegay laakiin sidaas horaa sida sawaabka ah waana siduu shiiku u hormariyey inay xoog badan tahay qaab kaloo laba sabab mas-uul hadii la sheega loo jamciyu kuu sheega oo amase wuxuu ku yidhi takuunu aayaddu waxay noqoneen nasalad mid soo degtay maratayni laba mar maratan maray soo degtay lihaada sababi sababtaanay ku soo degtay wa maratan marna waa soo degtay lihaada sababi sababkan kaley ku soo degtay taas maa dhici kartaa guud oo marna waa waxaa la dhici karta in markii horeto yahuudu tiri weersha cunugu noqo aayaddu soo degtay haddana mar kaleeto waxaa dhacday waxa wey gabadhan ansaariyadda iyo ninkan muhaajirka isguursaday oo jiifka isku afgaran waayey haddana aayaddii mar kaleeto la soo celiyo lasoo deji laakiin midaas dambe daliil sariixa oo saxiixa waa loo keeni waaya yidhahda culammadu aayaddu asalna waxaa aayaddu inay mar soo degto asalna waxaa ah aayaddu mar inay soo degto marka sida hore ayaa xoog badan in loo jamciyo haddaad aragto laba sabab mas-uul wa haadaani sinfaani labadaa nooc haadaanida halkeen loo celin waxaa loo celin labadii nuuc oo ikhtilaafu tanawuca ahaa ikhtilaafu tanawucii hore fiiri wa haadaani sinfaani labadaa nuuc alladaani labada dakarnaahumaa aan soo sheegnay fii tanawuci tafsiiri tafsiirka nuucyoobidiisa aan ku soo sheegnay taaratan marmar litanawuci اlasmaa'i asmaada nucyoobideeday u sugnaaday iyo wa sifaati sifaada wa taaratan marmarna lidikri bacdi anwaaci musamaa musamaha nucyaalkiisa gobol ka midoo la sheegay u sugnaaday iyo wa aqsaamihi qaybihiisa kam tamhiilaati xaalay lamid yihiin miihaalin humaa labadaasu algaalibu waa kuwa ugu badan fii tafsiiri salafi اlumma ummadda salafkooda tafsiirkooda aladii tafsiirka yudanu loo malaynaa annahu mukhtalifun inuu iskhilaafsan yahay ikhtilaafu tanawuca waa kii shiiku laba kusoo sheegay mid wuxuu ahaa waxa weeyaan lafdiga musamaha ayaa mid wuxuu ka cabiraa cibaaro oo macno dheeraada wadanta mid kalena wuxuu ka cabiraa cibaaro kale oo macno dheeraadon tii kale wadan sida asmaada allah asmaada nabiga sala allahu calayh wasalam asmaada qur-aanka asmaada qiyaamaha asmaada seefta masluulun muhanadun saarimun sayfun baanaga soo marnay marka asmaa kala duwan asmaadiyaa kala duwan markaasaa mid walba wuxuu sheegaa magac oo macno gaala leh kan kalena wuxuu hee oo ma oo daad musamihina ku dhacaya macno dheeraadana leh midkii kalena wuxuu sheegaa magac kaloo asna musamaha ku dhacaya macno dheeraadana leh taas waa nuuc ahaa ikhtilaafkii kalena wuxuu ahaa lafdi caam ah oo macno guud leh in macaanidiisi midba qayb ka mida sheego musamaha musamaha ku sheega waa lafdiga caamka ahaa macaani weynu leeya sida daalim oo kale daalim macaani weyn u leey soo maha mid wuxuu ku sheegaa kii salaada dayacay mid midkii sekada dayacay mid midkii ribada cunay mid mid sinaystuu ku sheegaa kulligood waa soo wadagelaya taasna nuuca labaada her labada nuuc waa labadaas wuxuu ku yidhi wahaadaani sinfaani labadaa nuuc alladaani labada dakarnaahumaa aan soo sheegnay fii tanawuci tafsiiri tafsiir tafsiirka nuuciyaabiddiisa aan ku soo sheegnay taaratan marmar litanawuci lasmaai wa sifaati asmaada iyo nuucyaalka nuucyoobidooday ku sugneed oo waxa weyan waa markii la fasiraya sida asmaada allah asmaada nabiga asmaada qur-aanka asmaada qiyaamaha asmaada seefta mar waxa weeyaan sifaad oo waxa weya muhamed iyo saarin waxa weya magacyadiin waa kala duwan yihin sifaaday leeyihin waa kala duwan yihin hal baatana waa ku wada dhacaya marka litanawuci asmaa wa sifaat waa sidaa muhamed iyo waxa weeyaan saarin magacuna waa kala duwan yihin macnuhuna waa kala duwan yihin haddana hal baatay wada ay ku wada dhacayaan soo ma oo seefta taas mid ay wtaaratana lidikri bacdi anwaaci musama musamaha waa caamkii musamaha anwaacdiisa gobol ka mida la sheega aalimkii alaleeya waa qofka salaada dayaca macnihii aalim oo dhan ma qofka salaada dayaca maaha laakiin qofka salaada dayaca macnihii daalimku lahaa qayb ka mida wey soo ma marka waa kaasa iyo wa aqsaamihii musamaha aqsaamtiisa qobol ka mida la sheega katamiilaati sida miaal ka timiilaati miaalyaalo xaalay la mid yihin miaalin xaalay la mid yihiin humaa labadaas nuuc alqaalibu waa kuwa ugu badan fii tafsiiri salafi lumma ummadan ummatu maxameda salafkeedii tafsiirkooda khilaafka aad ku aragta kan ugu badan waa midkaas alladii waa tafsiirka yudanu loo malaynaya annahu mukhtalifun inu iskhilaafsanya mana iskhilaafsana labadaasaan ugu badan wa min atanaazuci khilaafka waxaa ka mid ah khilaafka almawjuudi ka soo arooray canhum salafka xaggooda maa shay yakuunu lafdu lafdigu noqonayo fiihi maaga dhexdiisa muxtamilan mid ixtimaala lilmrayni labada arrimood imaa likownihi lafdiga inuu yahay mushtaraka mid la wadaagsado fi luqati idhigmalanigalaakin i lafdigu idhigaa fi luqati ogaa waxa wey nusqooyinku lafdigaas oo isu khilaafsan yihiin oo nusqada muasasadu daabacday waxay dhigeen fi luqati ogaa manaasibna meesha iyada u ah tarkiibka saasa u ah laakiin nusqadaydan muxaqaqaa fi lafdi a ku taalla nusqada ku daabacan fataawaha mujaladka saddex iyo tobnaaday ku jirtaa risaaladan majmuuc lfataawa oo tadriya tadriya soddonka mujallaa ama shan iyo soddon mujalla iyo laba farisa weeye mujaladka saddex iyo tobnaaday ku dhex jirtaa i waxaana ku qoran waxa wey sidaan aniga lafdiga igu qoran oo ka lafdi waxaa ku qoran fi lafdi laakiin mid midda muasasada xoogaa u munaasibsan xagga siya tarkiibka marka wuxuu ku yidhi ima likownihi inuu yahay lafdigu mushtarakan mid la wadaagsado fi lafdi a fi luqati xagga luqada ka lafdi qaswara sida qaswara lafdigeedoo kale alladii qaswarahaasoo yuraadu loola jeedo bihi qaswaraha arraami ugaarsadaha wa yuraadu loola jeedo bihi qaswaraha alsadu libaaxa iyo wa lafdu cascasa cascasa lafdigeeda alladii lafdigaasoo yuraadu loola jeedo bihi lafdiga iqbaalu leyla habeenka soo qaabilidiisa iyo wa idbaarihi sii jeesashadiisa waxaa kaloo jira tafsiirka slafka iskhilaafkooda mar wuxuu ka yimaadaa lafdiga wuxuu yidha lafdi mushtaraka mushtaraka hadda waa soo marnay alfaadda waa nagi nir shan macnay leedahay mushtarak muxuu ahaa waxa weeyaan itixaadu lafdi wa tacadud lmacaani macaanidii waa baranta lafdiguna waa mid waa nagi kusoo miaaliyey caynu isha adiga tan kugu taallaa waa caynu isha aalka biyaha ka soo burqanayaan waa caynu dahabkana waxaa la idhaha caynu marka macaanidii waa badan tahay laakiin magaci waa hal mid waa caynu laakiin waxa uu tusay macaanida uu tusay sooma badna markaasoo kale waa la lafdigan waa mushtarak oo wuxuu ka dhaxeeyaa alcayn اlbaasira walcayn اljaariya iyo caynta oo oo amanka ah oo lacagta dahabka ah saddexda waa ka dhexeeya markaasoo kalena ikhtilaaf ku ay marka labadii macne oo lafdigu ka dhaxeeyey ayaa midba mid sheega maalan waxaa kamiduu kugu miaaliyay qaswara kaannahum xumurun ilaa wuxuu yidhi gaalada say diinka uga cararayaan say qur-aanka uga cararayaan kaannahum waxaad moodaa xumurun dameero dameerahaasoo farad ka carartay min qaswara kaannahum xumurun mustanfira dheh waxaad moodaa dameero yaacday farad ka carartay min qaswara xawiya qaswara xumur waa la yaqaanaaho dameeruhu waa un labo xumurulwaxshi dameer farow ama dameer dameer dibadeed waa dameero kuwan xoogaa u eg laakiin duurka joogo ugaaraho xalaalaho la cuno kuwaan oo aan raranana ayagana waxaa la yidhahdaa xumurul ahliya la yidhahda kuwaasna xumurul waxshiya la yidhahdaa waa duurjoog iyo kuwa dadka la jooga labadaba xumur waa la yidhahdaa qaswaraha la yidhahda qaswara laba macnuu leeyahy libaaxa qaswara la yidhahda qofka ugaarsadahana qaswara leedahay qofka ugaarsadahana maxaa leedaha qaswara qofka dad oo ugaarsiga iskaga noolaa jira duurkaasuu ta iska qaato fallaartiisa ama qorigiisa uu hal ugaaru ku dhejina waa soo qalana laba maalmo saddex maalmo cuna berri berri qorigiisu qaadana mid kalu raadina say qoyskiisuba saasay ku nooli qaaraaba ka ganacsan marka ninkaas waxaa leedaha qaswara carabiga libaaxana waxa leedaha qaswara salafkii marka waa fasireen aayadda qaar mideeda kale fiiri dameerka dabadda jooga yuu ka carara wuxuu ka carara mar alla markuu u jeedo nin ugaarsadaa ile shalu mid ka dilay daraadu mid ka dilay markuu ujeeda isagoo gurguuraya farahu iska rida waa la dhihi kara marka aayadda waa lagu fasiri kara waxaa la dhihi karaa gaaladu say xaqa uga cararaydo kaannahum waxaad moodaa xumurun dameer debadeed dameer dibadeed yaalaad moodaa mustanfira oo yacday dameer debadeed yaalkaasoo farad ka carartay min qaswara ugaarsabe o qaar kaloo salkiiy maya waxay yidhahdeen kaanahum gaalada waxaad moodaa xumurun dameerkii guryaha joogay dameerahaasoo mustanfiratu yacdoo farad ka carartay min qaswara libaax dameeraha laftigooda waa diin libax arkaan cararaay marka haddaad taasoo kale aragto he waa iskhilaafeen maaha labada macno lafdigaas oo mushtarak maaha qaswara libaaxna waa la yidhahdaa ugaarsadahana waa la yidhahda ma kala xigaan mar haddaysan kala xigin waxaa bannaan waxaad fiirine labada macno ma isdiidayaan mase waa iswaafaqayaan taasaad fiirine haddaysan isdiidayn labadaba waa ku fasiri aayadda waxaa leeda labadaba aayadda waa loola jeeda maxaa yal mid gooniyo haddaad rajaxdo waa tarjiix bilaa murajix waana qalab mid qowlkaana xoog badan qof iska caamiya waxaad arkayda culummadu masaladan laba qowlay ka yidhahdeen qowlkaasa xoog badan xuu ku xoog badan yahay haddaad tiraa ma sheegi karo ila murajaxaadda waa la yaqaan boqol iyo dhowra la gaarsiiya muxuu ku xoog badan yahay qowl mogta waa xoog badan yahy kuma xoog badnaado qowlku daliil a la rabaa iyo murajix haddaad tirahda marka tanaa loola jeedaa labadii mid ka mid ah waxaa lagu leeyahay ma daliil haa kutusay murajix aad ku rajaxday noo sheeg mis maadaama aysan isdiidanayn dameer farowgii waa ka carara ninka ugaarsada dameerkan kaleeto libaax waa ka carara bis adug awalba ujeeda waxay gaalada xaqa inay ka cararayda soo maaha ku fasir labadaba labadaba ku xambaar waana qaacidada cuthaymiin uu maro tafsiirka iyo qur'aan oo dhan markuu fasira mar haddaan labada macno isdiiday ku xambaar aayadda xamlu lmushtaraki calaa macnayeyhi waxa weeyaan waan arki doonnaa in jumhuurulculamaa ku tageen kitaabka matnigiisa inoogu imaan kaas waas o marna lafdigu waa mushtarak laakiin labada macno laguma xambaari karo mid in loola jeedaa qasaba maxaa yal xukunkaaba iskhilaafaaba miaal quri ama qar'i dhehe labadaba waa saxiixe qari ama quri dhe quri quru aqra'na waa lagu jamciyaahe duhrigana waa la yidhaha luqada carabiga xaydkana waa la yidhahdaa duhriga gabadho ay ka daahir noqoto xaydka quri aa la yidhahdaa xaydka laftirkiisana quri aa la yidhahdaa luqa carabiya fasiixa wey labaduba qowlka ilaahay marka oo ilaah uu yidhi waalmuطallaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihina nafafyaalkooda marka la sugo marka la furo hore kama guursaayaan day iyadoo ninkeedii ay awal is arkeen markii la furay hore ka guursato guur ma hawaasino ma hawaasino hadhowna dhibaato weyn iyo waxaa ka dhacayda dad isina isku dilaan waa aragna gabar saddex nin isla qabto oo waxa weeyaan hal cunug ay isku haystaan waaba naloo keenayba ilahay uga cabsada waxaasna yaa keena ma taqaanaa gabdhaha ilaahay xuduudiisa ka gudbay oo aan weligoodu nikaaxayn ma dhici kartaa gabadh aabbaheed inuu saddexna ku nikaaxiyo saasaa sharcigu u ilaalina marka uu leeyahay sharcigu war gabdhaha weli weligooda ha laga doono waxaasoo kale la ilaalina laakiin ayada hadii laydha duurka iska gala hadba nin wilaayada u dhiibo kana u dhiiba waa kuu dhiibtay igu nikaaxta waa kugu nikaaxiyey boqolkiisa kunuu ka qaada xug faloo kale isaga dhalay isaga waa qaraabate khalaas haddana mid kale bari u tegi tala heshiida haya kana igu nikaaxi ha kugu nikaaxi boqolkaygasi xuduud alle mar haddii la gudbo haye cunugaa dhashay nin walba intii la kala dhuumanayey mar haddii cunug dhashay waa la soo baxa nin walba cunugiisuu rabo markaasay isbitaalka iskugu imaanayan saddexdood ka tali shalay adaa yidhi gabdhaha duurkaa laga guursaday weligooda yaan laga nikaaxsanay masaafadu waa xaq adaa yidhi ka tali waa tana waa aragna ayaana wada inoo taagna soo uma jeedi marka mararka gabadha marka waa aragna waxa weeyaan waagaas midaa ay furayoo markii shan habeen la joogay aan kana guursaday markaasaa kii intay furay aan mid kale adisababa ayaanan tahriib sugaaya ku guursaday waa ka soo laabto markaan soo laabtaan mid meeshaas ku loo yidhi anaa ka fududoo hadda ingiriiska layn iigu maqan yaho kaasaan haddana guursaday le kawar wa xaaraan waxaasoo dhan waxaasu guur maaha waa zino ilahay uga cabsada waa zino guur maaha waxaas gabadha mar haddii ninku furo waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu marka quruugii saxaabadii gabal wuxuu ku fasiray qur'igu waa xaydku yidhi gabadha goor marka la furaayo haddii loo galmooday waajib waxaa inaan la furin gabadha oo duhri loogu galmooday iyadoo daahira oo intay daahirheed ay ninkii is arkeen xaaraan wey in la fura marka la fura gabadhu waa inay daahir tahay oo aysan xayl qabin gabadha xayl qabta in la furaana waa xaaraan kale ayadoo daahir oo intay daahirkeed ninka is arkeen in la furaana waa xaaraan kale maxaa la rabaa ayadoo daahir ah intii xayl ay ka qubaysatay kadibna aysan ninka is arag in la furo soo ma haddii la yidhaha marka saddex qur'iya laga rabaa duhri haddii lagu fasiro midka lagu furay koow ay leedahay hal xaylaa ku dhacay waa ka qubaysatay kii labaad labo aan mar ahlen xaydkii labaadaa ku dhacay way ka qubaysatay duhrigii saddexaadaa u yimid saddex maalinka duhrigaa saddexaad dhammaado xaylka maanta koowaad xaylka u yimaado gabadhii oo u dhamaatay xiddigi haddii la yidhahdo saddex qur i tirso ilaa saddex daahir waa u dhamaatay soo maa haddii xaydka lagu fasirana duhriya lagu furay soo maahan xaydka koowaad markuu u yimaado gabadhii waxa weeyaan koo hal xayl markuu dhamaaday leedahay hal xayla ii dhamaado duhrigii labaadaa yimid waa dhammaaday xaydkii kalea u yimid markuu dhammaaday leedahay kii labaada ii dhammaaday duurigii saddexaadaa yimid markuu dhammaado uma dhammaan ciddadii xaylka kale tirse saddex xaylaa la rabeeyey xaylka saddexaad markuu yimaado oo dhammaado duhriga afraad yimaado ay leedaha waa ii dhamaado farqigaasaa udhexeeya marka aayaddii laguma fasiri karo ama dhici karo labadaba waa loola jeedaa saddex xayl ha tirsato ama saddex duhri ma ismaba lehe isku waktiba maaha saddexda xaylaa dheer haddii la yidhaha saddex xayl ha tirsato aa dheer soo ma jeed isku mid ahayn marka aayaddii ma dhici karto in la yidhaha labadaba waa loola jeed qur'ina waa lafdi mushtaraga duhrigana waa la yidhaha xaydkana waa la yidhaha laazim markaas waa in la kala rajaxo waa in la kala rajaxo waxa weeyaan waxa loola jeeda waa in la kala rajaxo ee ma banaana in la yidhahdo xamlu lmushtaraki calaa macnayeyhi waxa weya lafdigan waa mushtarag oo labada macna waa lagu fasira markaas ma banaan qaraa-inaa la fiirina markaasaa midka u munaasibka lagu xambira waxa weyan xaydka in lagu xambaarana laba xadiisaa ku soo aroortay oo saxiixa marka haddee tafsiir markii la gaaraa tarjiix la gaari doonaa lakiin laba xadiis inuu leeyahay waa inaad sii ogaataa marka lafdigu markaas oo waxa weeyaan mushtarag lafdigu marka uu labada macna iska hor imaanayaan labadaba laguma xambaari karo waa la gartaan u malayna markaysan iska hor imaanayna labadaba waa lagu xambaara khalaas so macno cad maaha marka wuxuu ku yidhi wa min atanaasuci khilaafka waxaa ka mid ah khilaafka almawjuudi ka soo arooray canhum cani salafi salafka maa shay ayaa ka mid ah oo amase maa macno ku rid macno ayaa ka mid ah macnahaasoo yakuunu lafdu lafdigu uu noqonayo fiihi macnaha dhexdiisa muxtamilan mid aqbali kara lilmrayni labada arrimoodba oo kan macnaha uu ku fasiray iyo kan macnaha uu ku fasiray labadaba lafdigu aqbali kara marka haddaysa markaas sababta u aqbalaana waa maxay laba sababoodu mid u aqbala midaan aqrinin tan kale ma aanan gaarin laba sababoodu mid u aqbali kara labada macnaba imaa likownihi lafdiga ahanshadiisa mushtarakan mid la wadaagsada uu yahay fi luqati agga luqada xagga luqada ayuu labada macnaba lafdigu iska leeyay ka lafdi qaswara sida lafdiga qaswara alladii lafdigaasoo yuraadu bihi loola jeedo arraami ugaarsadaha wa yuraadu bihi loola jeedo alasadu libaax iyo wa lafdu cascasa lafdu cascasa ayadana fiiri cascasa laba macnay ku fasireen saxaabada waxay ku fasireen cascasa waxaa loola jeedaa adbara habeenku markuu tago in qaar badanoo taabiciyaalka ka mida waxay ku fasireen cascasa waxaa loola jeedaa aqbala habeenku markuu soo qaabilo oo waxa weeyaan qoraxdu dhacdo in badanna saxaabadii ka midna waxay ku fasireen habeenku markuu sii tegaayo adbara labada macnana luqadan lafdiga waa lagu yidhahdaa kalafdi waa lafdi cascasa aladi lafdigaasoo yuraadu bi loola jeedo iqbaalu leyli habeenka soo qaabilidiisa sida qaar badan oo taabiciyaalka ku fasireen iyo waidbaari habeenka tegidiisa sida saxaabada ku fasireen marka waxa weya labadaan macna isdiidi maayaan ilaahay la waleyla habeenkan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo qaabilayo markuu tegaa labadaba labadaba inuu ku dhaarta aa u diida midna hadda murajix gooni uma haydin laakiin waxaa dhici karta in la kala rajaxo wax nuuca tarjiixa oo waxaa la leeyahay waxaa soo socda oo ka dambeeya waa subxi idaa tanafasa subxiga idaa tanafasa subxigan ku dhaartay markuu neefsado macnaha markuu dilaaco fajar marka waaba kan habeenkan sii tegidiisii aqbaalka ku fasirtan hore oo kala duwan waxaa tidhahdaa waleyla habeenkan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo qaabilo oo mugdigu yimaado oo habeenku yimaado wa subxi subxigana waa ku dhaartay idaa tanafasa markuu neefsado habeenku tegey marka xoogaa nuuc tarjiixa uthaymiinna waa sagay tarjiixaas marka labada macno mar haddaysan isdiilayn ku xambaa hadday isdiidaayaanna kala rajax ayagoon isdiiday waxaa ka mid a labadan hadda uu sheegay oo cascasa iyo waxa weeyaan iyo qaswara ayagoo isdiidaayo in la kala rajaxay waajib tahayna qur'igaa ka mid a marka halkaas iska jooga allah subxana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed